إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka madaxdiisii dagaallo ka dhan aha ciidamada dowladda ayaa xalay ka dhacay degmooyinka yaakshiid iyo hurwaa ee magaalada muqdisho faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helay qaraxii ka dhacay ekis kontarool afgooye ee lagu dilay mas-uuliyiin ka tirsanaa maamulka garasbaaley ciidamada shisheeyaha ayaa isaga cararay deegaan istaraatiiji ah oo hoostaga degmada qoryooley ee shabeellaha hoose dagaal ayaa lagu qaaday ciidamada kenya ee ku sugan deegaanka kulbiyo oo ka tirsan jubbada hoose qaraxyo lala eegtay ciidamada shisheeyaha iyo kuwa dowladda ayaa ka dhacay shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku ekeeyey saldhig ciidamada dowladda ay ku leeyihiin ow dheegle oo ka tirsan shabeellaha hoose diyaaradaha dowladda maraykanka ayaa duqayn ay ka geysteen duleedka jamaami ku dilay suldaankii beesha habargidir ee gobollada jubbooyinka maamulka garasbaaley ayaa ka hadlay qarax ay ku dhinteen mas-uuliyiin ka tirsanaa maamulkaasi ehelada iyo waxgaradka jamaami ayaa si kulul kaga hadlay duqayntii diyaaradaha maraykanka ay ku dileen suldaan maxamed cabbaas ceel ayaa laga hirgeliyey tuulo hoos tagta degmada jawlah ee wilaayada islaamiga ah mudug warbixin ka hadlaysa abaalmarinno la guddoonsiiyey ardayda dhammaysatay waxbarashada macadu shareeca litacliim alcaaliyina waa ka qayb warkeena subax إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من waa toddobada bisha jamaadu thaani sannadda kun afar boqol laba iyo afartanka hijiriga kuna beegan labaatanka bisha koowaad sannadda labada kun iyo kow iyo labaatanka kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran dagaallo ka dhan aha ciidamada dowladda ayaa xalay ka dhacay degmooyinka yaakshiid iyo hurwa ee magaalada muqdisho askarta xarakatu shabaabul mujaahidiin ayaa xalay weerar ku ekeeyey laba isbaaro oo askarta dowladda federaalka ay soo dhigteen degmooyinka yaakshiid iyo hurwa ee gobolka banaadir dagaal culus ayaa lagu qaaday isbaarada askarta dowladda federaalka u taala isgoyska caymiska degmada yaakshiid ee muqdisho sidoo kale isla xalay mujaahidiintu waxa ay weerareen isbaarada ciidamada dowladda federaalka ay dhigteen biyadega xaafadda suuqa xoolaha degmada hilwa ee magaalada muqdisho dagaalada ayaa ahaa kuwo xoogan lamana heli faahfaahin ku aadan khasaaraha ka dhashay dagaaladaasi dhan kale dagaal ayaa xalay lagu qaaday ciidamada kenya ee ku sugan kulbiyo oo ka tirsan jubbada hoose ciidamada shabaabul mujaahidiin ayaa halkaa ku weeraray askarta kenya oo marar badan sidaanoo kale dagaalo loogu qaaday dhinaca kale qaraxyo lala eegtay shisheeyaha iyo kuwa dowladda federaalka ayaa ka dhacay shabeellaha hoose ciidamo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa siyaabooyin kala duwan shalay laba mar qaraxyo la eegtay ciidamo ka tirsan kuwa shisheeyaha iyo kuwa dowladda oo maraya inta u dhaxaysa danow iyo shanaanbood qaraxyada ayaa khasaaro u geystay askartaasi dhinaca kale ciidamada shabaabul mujaahidiin waxa ay xalay weerareen askarta dowladda ee ku sugan ow dheeg leh oo ka tirsan shabeellaha hoose faahfaahin ku aadan dagaalkaasina lama helin faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helay qaraxii ka dhacay ex kontarool afgooye ee lagu dilay mas-uuliyiin ka tirsanaa maamulka garasbaaley warkaas iyo war kale oo ku aadan ciidamada shisheeye oo isaga cararay deegaan istaraatiiji ah oo hoostaga degmada qoryooley waxaa noo soo jeedinaya waryaheena abubakar ibraahim geedi xogo dheeraada ayaa ka soo baxaya weerar qaraxaha oo shalay barqadii lala beegsaday mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir ee dowladda federaalka kaasoo ka dhacay ekis kontarool afgooye ee magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya qaraxa oo ahaa mid aad u xoogan ayaa waxaa lala beegsaday gaari qooqan ah oo ay la socdeen saraakiil ka tirsan maamulka garas baalley ee dowladda federaalka iyadoona ay ka dhasheen khasaarooyin xooggan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac intaba inta la xaqiijiyey waxaa qaraxa lagu dilay guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda deegaanka garas baalley kaasoo lagu magacaabi jiray cabdirashiid cali dubad iyo sarkaal kale oo isna lagu magacaabo cali maxamed macalin waxaana intaasi sii dheer oo qaraxa ku dhaawacmay lix askari oo ilaalo u ahaa saraakiisha sidoo kale waxaa gebi ahaanba burburay gaarigii qooqanta ahaa ay wateen saraakiisha maamulka gobolka banaadir ee lala beegsaday qaraxa ka dhacay ekis kontarool afgooye ee magaalada muqdisho war rasmi ah oo ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu sheegay in qaraxa lagu dilay laba mas-uul iyo laba askari qarax ka dhacay ekis kontarool afgooye ayay mujaahidiintu ku dileen guddoomiye xigeenka amniga iyo siyaasadda u qaabilsan maamulka ridada garas baalley iyo sarkaal kale sidoo kale waxaa qaraxa ku dhintay laba askari oo ilaalo u ahaa saraakiisha ayaa lagu yiri war ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab si kastaba ha ahaatee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maalmihii lasoo dhaafay aada u sii kordhisay qaraxyada qorshaysan oo ay ku beegsanayso askarta iyo saraakiisha dowladda federaalka waxayna qaraxyadan qaarkood ka dhacayaan goobo xasaasi ah oo ammaankooda si aad ah loo adkeeyo dhanka kale wararka ka imaanaya gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegaya in ciidamada shisheeye ee la baxay amisom ay isaga guureen deegaan istaraatiiji ah oo u dhow degmada qoryooley subaxnimadii hore ee maalintii shalay cutubyo ka tirsan ciidamada uganda ayaa isaga guuray deegaanka mashalay oo u dhexeeya qoryooley iyo bulamareer goobjoogayaal ku sugan shabeellaha hoose ayaa sheegay in daqiiqado kadib bixitaanka ciidamada uganda ay deegaanka dib ula wareegeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab sanadii labada kun afar iyo tobankii ayay ahayd markii ay ciidamada uganda dagaal ku qabsadeen degmada qoryooley iyo deegaanka mashalay balse lixdii sano ee lasoo dhaafay ayay weeraro isugu jira qaraxyo iyo kuwo dhabagal ah kala kulmayeen dagaalyahanada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waad mahadsantaa abuubakar maamulka garisbaaley ayaa ka hadlay qarax shalay lagu dilay mas-uuliyiin ka tirsanaa maamulkaasi sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena cabdulahi yaasiin jaamac cabsida ay qabaan xubnaha maamulka gobolka banaadir ee dowladda federaalka oo walba saa'id ahayd ayaa iminka labaliixaadsatay ka gadaal markii saraakiil iyaga ka tirsanaa shalay qarax lagu dilay qaraxaas oo ka dhacay magaalada muqdisho guddoomiye xigeenkii dhanka amniga iyo siyaasadda ee deegaanka garasbaaley ee magaalada muqdisho cali maxamed macalin iyo guddoomiyihii dhallinyarada deegaankaasi cabdirashiid cali dubad iyo nin darawal ahaa iyo nin ilaalo u ahaa ayaa waxaa lagu dilay qarax ka dhacay agagaarka ex control afgooye ee magaalada muqdisho xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa waxay sheegatay mas-uuliyadda dilka xubnahan shalay gelinkii dambe ayaa xubnahan waxaa lagu aasay gudaha isbitaal madiine ee magaalada muqdisho guddoomiyaha deegaanka garas baalley cabdiraxmaan axmed cali garyare ayaa waxa uu ka warramay sidii ay wax u dhaceen asigoo sidoo kale muujiyey siduu ugu xun yahay in saaxiibadii la dilo waxaa naga dhintay guddoomiye ku-xigeenka amniga siyaasadda garas baalley guddoomiyaha ururka dhallinyarada garas baalley iyo darawalkoodii iyo wiil istaaf baa naga dhintay waxay ku dhinteen qarax miynay ku dhinteen wuxuu ka dhacay waaxda labaad ee geedi firrey oo ka dhacay waa garas baalley gudaheeda waxay dhex maraayeen xataa meel waddaa ma aheen meel goofay maraayeen wakhtigoodii ayaa ku dhammaaday halkaas miino dhulka lagu aasay ahayd oo loo yaqaano soo boodayda waa raggaasaa ku baxay
aaska dadka ka qayb galay waxaa ka mid ahaa guddoomiyaha gobolka banaadir cumar maxamed maxamuud cumar finish oo asigu qudhiisu aad u cabsanaya waxaana la arkayey ciidamada ilaalada oo aad u feejigan xilligii aaska uu dhacayey geesa kalena ciidamada dowladda federaalka ah ayaa markii qaraxu shalay ka dhacay agagaarka ex control afgoy waxa ay fureen rasaas fara badan taasina waxa ay sababtay in dad shacaba ay ku dhaawacmaan lix ruux oo ciidamada dowladda federaalka ay toogteen ayaa dhaawacyadooda waxaa la dhigay isbitaalka madiina ee magaalada muqdisho walow ay suuragal tahay in ay jiraan dad kale oo rasaasta waxyeelaysay oo meelo kale la geeyey agaasimaha isbitaalka madiina ayaa waxa uu ka warramay dadka dhaawacyada ah ee loo keenay isbitaalka waxaana loo keenay lix bukaan laba ka mid waxay ahaayeen dhaawac fudud oo shaqadii markii loo qabto ka bacdii xaafadada u dirnay afar ka midna dhaawacoodna waa iska sahlana laakiin waa bukaan oo hadda noo jiifa afar qofood dhimashada oo naloo keenana afar qofood ahayn
xarakada shabaab almujaahidiin ayaa horey qarxay waxay ugu dishay xubno badan oo ka tirsan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada waxayna u muuqataa in shaqadeeda ay sii dardar gelinayso iska daa madaxda sare ee dowladda federaalka ee xubnaha maamulka gobolka banaadir ayaa waxa ay wataan ciidamo aad u fara badan si ay isaga ilaaliyaan weerarada kaga imaanaya xarakada shabaab almujaahidiin waxayna aad isaga ilaaliyaan jidadka qaarkood maritaankooda laakiin sidaas oo ay tahay weerar toosa lagu qaadiyaya iyo qarax loo dhigayaaba waxa ay la kulmaan weeraradii ay ka baqayeen iyadoo sida shalay dhacdaba qaarkood lagu dilo weerarada
diyaaradaha dowladda maraykanka ayaa duqayn ay ka geysteen duleedka jamaame ku dilay suldaankii beesha habargidir ee gobolada jubbooyinka warkan waxaa noo haya waryaheena mahad cubayd suldaan maxamed cabaas axmed diiriye oo ka mid ahaa suldaanadii beesha habargidir ee wilaayada jubbooyinka ayaa lala beegsaday duqayn ay fulisay diyaarad daroon ah taasi oo shalay duhurkii ka dhacday duleedka degmada jamaame ee wilaayada jubbooyinka waa hogaamiyihii labaad oo ka mid ahaa hogaamiyaasha qabaa'ilada ee ay diyaaradaha maraykanka ku dilaan duleedka degmada jamaame sanadkii hore ayay ahayd markii diyaarad daroon ah ay duqaysay suldaankii beesha jareerweyne ee gobolada jubbooyinka suldaan cabaas maxamed xaaji taraam oo maalmo yar uun ay kaga harsan tahay xilka madaxtinimada maraykanka ayaa sii xoojiyey duqaymaha diyaaradaha duuliye la-aanta ah ay ka geysanayaan koonfurta soomaaliya duqaymahan xoogeystay ayaa ku soo aadaya xilli maraykanku uu sheegtay in inta badan ciidamadiisa uu kala baxay soomaaliya islamarkaana muqdisho socdaal qarsoodi ah uu ku tegay taliyaha ciidamada maraykanka ee qaaradda afrika dhinaca kale ehelada iyo waxgaradka jamaame ayaa si kulul kaga hadlay duqayntii diyaaradaha maraykanka ay ku dileen suldaan maxamed cabaas sida uu warkan ku faahfaahinayo weriyaheena maxamed cali aadan xilli shalay duleedka jamaama lagu dilay suldaan maxamed cabaas axmed diirshe oo ahaa suldaankii beesha habargidir ee gobolada jubbooyinka ayaa dilkaasi gardarada ah ee uu maraykanku geystay waxaa ka hadlay ehelada suldaanka iyo nabadoonnada ku nool jamaame ehelada suldaanka ayaa sheegay in suldaanka xilligii la dilayay uu ku socday beertiisa islamarkaana ay beegsatay diyaarad kuwa duuliya la-aanta ah waxay iska fogeeyeen in suldaanka uu ka tirsanaa al-shabaab iyagoo carabka ku adkeeyey in suldaanka uu ka shaqaynayay danaha beesha uu hoggaanka u ahaa iyo in wanaagay kula dhaqanto deriskeeda horayuu dadka masaakiinta inta u duqeeyo oo ilmaha u laayo oo masaakiinta u dilo oo islaamaha u laayo oo caruurta u laayo wuxuu yidhaahdaa sargaal shabaabahaan dilay sargaal hebelahaan dilay haddii waa dhagar iyo qaacinnimo iyo gaalnimo isaga ku jirto iyo cawtirnimo wuxuu u dilay ma ahayn maxaa cabaas inta aan ka naqaanay shabaabna ma ahayn sarkaal shabaabna ma ahayn suldaan soomaaliyeedoo ahaa khaasatan suldaan beeleedoo ahaa beeshii oo suldaanku u ahayaa joogtoo taaganoo annagaa ka mida oo heladiisiiya haddaba ma ahayn sarkaal shabaaba ninkaas hadday sheegteen iyo haddii ay hadda sheega rabaanba ma ahayn asagoo beertiisii usii socdo intaa danihii ummadda soo qabtay beertiisii usii socda oo beertiis inuu fasha rabay inay ku dileen meel saddex kilomitir u jirto degmada jamaame dhinaca kale nabadoonnada beelaha iyo waxgaradka ku dhaqan jamaame ayaa aada u dhaleeceeyey dilka maraykanka uu u geystay suldaan maxamed cabaas axmed diirshe maraykanka ayay ku tilmaameen inay tahay dowlad xasuuq ka wada dalka soomaaliya iyadoo beegsanaysa dadka ka dhex muuqda bulshada haweenka iyo carruurta anoo oo nabadoonnada degmada jamaama ka mid ah waxaan u arkaa duqeynta uu duqeeyey suldaan maxamed cabaas maraykanka inay tahay baadil qalad cad ah suldaanka suldaan soomaaliyeed ayuu ahaa khaasatan beesha hawargida ayuu suldaan u ahaa nin ummadda muslimiinta u adeegaya ayuu ahaa nin beeraley oo maskiin ah marka maraykanka waa dulan bay ku duqeen insha allahu tacaala waxaan halkan aan rabaa inaan ka cambaareeyo oo falkii waxushunimada lahayd oo maraykanka uu caadaystay damanahan marka uu horeysana maha mar labaadna maha mar saddexaadna maha ummadda soomaaliyeed inuu ku xasuuqo diyaaradihiisa asagoo kuma marsoonayo al-shabaab waaye iyo waxyaabo aan loo baahnayn kuma marsoonayo sanadkii tegay ayay ahayd markii diyaaradaha maraykanka ee duleedka degmada jamaame ku dileen suldaankii beesha jareerweyne ee jubbooyinka suldaan cabaas maxamuud xaaji ceel ayaa laga hirgeliyey tuulo hoostagta degmada jawle ee wilaayada islaamiga ah ee mudug warkan waxaa diyaariyey ciidiru sabriye munaasabadan oo si heer saraa loo soo agaasimay ayaa daaha looga rogay ceel riig ah iyo warshad biyaha sifaysa taas oo ka dhacday tuulada cadaad ee hoos tagta degmada jawle ee wilaayada islaamiga ah ee mudug xafladda furitaanka ceelbiyoodkan oo uu maalgeliyey ruux u dhashay beesha wacees leh oo ka mid a beelaha soomaaliyeed ee dega wilaayada islaamiga ah ee mudug ayaa waxaa hadallo ka jeediyey qaar ka mid ah waxgaradka tuulada cadaad iyo mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab qaar ka mid a odayaasha ayaa ka sheekeeyey marxaladihii uu soo maray deegaanka iyagoona bulshada ku dhiirigeliyey waxbarashada diinta islaamka waxaan marka u mahad celinayaa maamulka xarakada wadankan wuxuu ahaa jiran waa ognahay hadda siduu yahana waa ognahay nabadda aan haysanno aalkaan hadda waxaa laga qoday dhul ninkaas uusan lahayn inkastoo dadkun istacjil yahay na warar kala imaalahay oo dad aan shaqo ku lahayn ayaa qashqashaad keeni lahay ba ilaahayaana siistay isku dadkaanyana waaye ee dad meel nooga yimid ma aha waa dad ilmahayi annagay noo shaqaynayaan khayr allah siiyo adduunya aakhira taama aan ugu duceyn ilaahay wadiyaalo aakhiradiisana suubi adduunyadan hadda nicmadan u haystaaba waa haystaaba adduunya waa u dhimanba uma dhimin laakiin in haddii aakhira ilaahay ugu daro oo ilaahay dembiyaashiisa iyo kuwa waalidkiis baan ilaahay dhaafo saasaan ugu duceyn taas sidoo kale qaar ka mida odayaasha ayaa u mahad celiyey ganacsadihii hirgeliyey ceelka riigga ah iyo warshadda biyaha sifaysa iyo sidoo kale maamulka islaamiga ah ee mudug ilaahu yuhuud iyo kufaar yoolhan hela geyn marka diinta islaamka in la barto waa midda loo baahan yahay waa midda aakhiradana laga helo adduunkana lagu gaaro ee waxaan leeyahay diinta islaamka ha la barto ha- dadku inta uu yaryeer yahay oo waxbari og yahay hiyil korkiis iyo hiilo qoys horinin ma kohi kartaa uu yidhi. hiishi waa qoyde markaasuu yidhi adigu hogbo dhexdiis iyo haambiya horinin ma kohi kartaa uu yidhi.
horta wixii lasoo maray odayaasha idinkaga sheegay oon liidaan maantana waxaynu joognaa biyahan wuxuu yidhi golo geel inaan gelayo manigaaba soo gadaaya mahan ma golo geela ahaa badow joog jira maleysamihi annaga hadda meeshaana biyo ka baqaya dadku waa iska daala waa iska daalaydinaa islahaynoo ninkaana niyad gaara la mahane soo gedimahin ugu dambayntii waaliga wilaayada islaamiga ah ee mudug sheekh xasan abuuxamsa ayaa soo xiray munaasabadda waxaana uu la dardaarmay bulshada tuulada cadaad dhaqan baa jiray meeshii ceelaa qabtay soomaalidana waa taqaaniin ceelka markii meel lagu dhigo beeray ku hareeyaan nin walba meelu geed goostaa inuu geedka hala ilaaliyo xoolaha yaan la dabargoyni haddii biyo la helayo oonkii laga baxay xoolaha yaan la dabargoyn geedka hala ilaaliyo beeraha dhul baa jiray beerta lagu yaqaanay beerta dhulkeedii ha loo daayay laguma haystee laakiin dhulkaa ma garanaysaa xooluhu ku dhaqmi jireen ee geedka le dhaqanka xoolaha lahaa yaan la dhaqan tirin dardaarankayga kale waxaan rabaa deriskaa la ilaaliyo naftiinna ilaaliya deriskiina ilaaliya allihiinna abuuray si aan u fahamnana oo aan saan u caabudi lahayn u fahamnana diinkiisa aan baranno deriskeenna aan dhowrno nafteennana aan dhowrno wa tacaawanu cala albiri wataqwa walaa tacaawanu cala alithmi walcudwaan maamulka islaamiga ah ee mudug ayaa horumaro iyo mashaariic dhowr ah waxa uu ka fuliyey deegaano ka tirsan gobolka taas oo ay garab ku siinayeen bulshada ku dhaqan wilaayada dhowaan waxaa gobolka laga hirgeliyey goobo waxbarasho oo lagu barto culumta diinta islaamka oo ay ugu horreyso macaahidda qabaa'ilka iyo sidoo kale xarumo ay si gaar ah wax uga bartaan dumarka muslimaadka ah markaana waxaa idinku soo maqan warbixin ka hadlaysa abaalmarino la guddoonsiiyey arday dhammaysatay waxbarashada macadu shareeca litacliim alcaali waxaana la diyaar ah haashim cabdinaasir habeenadii aynu soo dhaafnay barnaamijka dhuuxa waraysyada waxaan ku soo baahinay codod laga jeediyey munaasabad ballaaran oo loo qabtay ardadii dhammaysatay macdu shareeca litacliim alcaali kuwaas oo dhowaan ka kala dhacay walaayaadka islaamiga ah ee galgaduud iyo baay iyo bakool oo dhaca koonfurta iyo bartamaha waddanka soomaaliya horey waxaad u dhagaysateen mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo qaar ka mid a odayaasha dhaqanka kuwaas oo ka hadlay munaasabadda ka dhacday walaayada islaamiga ah ee baay iyo bakool ka hor inta aanaan idiinsoo gudbin hamaalmarintii la guddoonsiiyey ardayda waxaad ku soo dhowaataan kelimaad munaasabadda ay ka jeediyeen qaar ka mid a hoggaanka ku dhaqanka shareecada islaamka waxaana ugu horeeya suldaan cabdiqani cabdulaahi maxamed guddoomiyaha odayaasha dhaqanka walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka حفلة الدفعة للأبعاد معهد الشريعة للتعليم العالي وأهمره معاهد قبائلك إلهي بان ومها نقينا وحبضا ثم أمردنا حركة الشباب المجاهدين أمير كان نقود الشيخ أبو عبيدة إلى أمردنا ولادة يقف كستوك عنك جستي وحلينا هاي إلهي هاي كأجر سيو mirihii macaahidda qabaa'ilka inaan guranayno macaahidduna sida la wada og yahay khayr iyo wanaag uu ilaahay quluubta amiiryadeena ku soo tuuray bay ahayd sida wax kastooo la bilaabayo weliba khayrka iyo diinta ay tahay markii la bilaabayo culays baa ka jiray runtii culays baa la dareemayey nuqabada nuqabaa'u shareeca marka macaahid loo diro waxa ugu badan ay ka welwelaan ee culayska ku ah waxay ardayda waxaa marmarka qaarkood la waayi jiray qabaa'il lacagtii bixiyey ayaa la waayi jiray ilmaha markii la iskaashaday xarakadeenna oo wilaadda lagu daray maktab dacwa nuqabada iyo waalidiinta ilaahay quluubtii qabaa'ilka wuu furay waxaana la gaadhay markii la sabray oo ikhlaas lagu shaqeeyey oo arrintaa diinta ah loo dhabar adeygay in maanta macaahiddii qorshihii loogu talagalay ay ka bateen ardayda hadda u dambaysay ee la xareeynayey macaahidda wilaayaadka dib baa loo dhisay guryo xaqiiqatan guryaha dib loo dhisay intay ku fillaan waayeen ilmihii baa ku imanay adeer macti goormaa la furayaa macti goormaa la furayaa
sidoo kale waxaa munaasabadda hadal ka jeediyey guddoomiyaha odayaasha dhaqanka walaayada islaamiga ah hebaay iyo bakool malaaq muxudiin cabdiraxmaan awalan ilaahay aan mahadnaqaan mahad bilaawi dhammaadan lahayn intaas kuba ad mahdi ilaahay bacdiya ma koobo kor ilaahay maylayaa waa in tacuduu nicmat allaah laa tuxsuuha ma koobo korno bacdallaahi ma in mahadnagaane ee xarakatu shabaab almujaahidiin waa bifadli illaahi wa biraxmatihi geeka may baroogne cidii culmadda ayar habato wakti kooban wal haka barata waktigaas kooban wal haka- haka baratiin umatu dhan ilaahay ka anfa may hamarnay wakti lankii alle islaamka taw- tawxiidka tawxiidku kun sheego oo ilaahay shilaysa ilaa abuuda lankal malka dara kora la era ha surumo ma dheerayn wakti jeer eedan dhawaay ardaydii lamaad oo ha ku bahen macahdu shariica ha ku bahen iyo walaalahan un ha tortoo fadhiina eh walkii liibani haani hor michael ilka liibanay haani hata ka jaroon dhamaynaba ka liibani khudbooyinka maalinka jimaacada ayuu akriyaayan hata roogan masaajida iyo khudbooyinka ka akriyahay sheekhadii halkii iyo culmadii kara sharadii oo kale jeeda
intaas kadib waxaa dhankiisa madasha ka hadlay ugaas cabdulaahi macalim haaruun oo ka mid a odayaasha dhaqanka walaayada islaamiga ah ee gedo ilaahay baa mahadle subxaanahu wa tacaalaa noo soo wargeliyey kulankan ilaahay baa ku mahadsan waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaalaa hana fadilo khayr baan haysanaa nabigana calayhi salaatu salaam wuxuu yihi kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyatihi qof kas oo codkan maanta uu gaaro waa mas-uul qiyaamo waa la weydiina haddaan lagu dhaqmin waxaan leeyahay qof walow ilaahay ka cabso camalkan wixii lidi ku ana ka hortag garabna istaag hadaa bilahi towfiiq gunaanadkii munaasabadda waxaa abaalmarino qaali ah la guddoonsiiyey ardadii galay kaalimaha hore kadib imtixaan laga qaaday ardada kuwaas oo la guddoonsiiyey abaalmarino qaali ah oo ay ka mid yihiin lacago dollar ah kombiyuutarro iyo sidoo kale shahaadooyinka dubloomaha sare magacyada ardada gashay kaalimaha hore waxay kala yihiin aweys cabdiraxmaan maxamed kaas oo galay kaalinta koowaad waxaana amaalmarin ahaan loo siiyey kombiyuutar iyo lacag dhan shan boqol oo dollar iyo sidoo kale shahaado sharaf ardayga ku guulaysta kaalinta labaad waxaa lagu magacaabaa maxamed cabdulaahi maadey kaas oo la siiyey kombiyuutar iyo lacag dhan afar boqol oo dollar iyo sidoo kale shahaado sharaf والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله تعالى وحان لنا يا سادة الخير زدتم حفلنا عبقا من عنبر العطر مسكا ونسرينا طبتم وطاب لنا في الحفل مجلسكم فمرحبا قد تواطأتم لنادينا وحان هدنا قد قرينا إن كارميه ardayda abaamaarintooda ahayd iyo qaybintii shahaadooyinka ardayga ugu horeeya ee aan u yeeri doono wuxuu noqon doonaa ardaygii ku guulaystay kaalinta ah assuluuk ama al- alkhuluq alxasan maadaama ay tahay diinteena diinu lkhuluqi nebi maxamedna sal alla alay slam ilaahay uu usoo diray inuu dhammaystiro akhlaaqda teeda wanaagsan waxaan marka muhiimadda ugu horeysa aan siinaynaa ardaygii ku guulaystay kaalinta akhlaaqda waa ardayga lagu magacaabo maxamed macalim xasan in sha allahu tacaalaa wuxuu ahaa ardaygii kaalinta akhlaaqda galay waxaan hadda u yeeri doonaa insha allahu tacaalaa ardaygii galay kaalinta koowaad marka laga eego dhanka aqoonta muddadii uu socday machadka fatrooyinka oo dhan marka la isku daro darajaadka qofka uu keenayay marka la isu geeyey ardaygii kaalinta koowaad galay een, ayaan u yeeri doonaa waxaana lagu magacaabaa ardayga aweys cabdiraxmaan maxamed ardayga aweys ah wuxuu ku guulaystay xaasuub ama kombiyuutar iyo lacag shan boqol oo dollar ah iyo shahaadadii takharujka macadka macad ashariica litacliim alcaali ardayga kaalinta labaad galay magaciisu waxaa la yidhaahdaa maxamed cabdullaahi maadey wuxuu abaalmarin u helay xaasuub iyo lacag afar boqol oo dollar ah waayo waxaan u yeerinaa ardayga saddexaad ee kaalinta saddexaad galay laguna magacaabo ibraahim cabdullaahi cali ibraahim cabdullaahi cali isagana wuxuu abaalmarin u helay xaasuub uu ku shaqeyn doono islaamka ugu shaqeyn doono siduu sheekhanoo sheegay iyo lacag saddex boqol oo dollar ah iyo shahaado shahaadadii takharujka ee machadka quluu maa shaa allah ilaahay subxaana wa tacaala cilmigooda iyo cimrigoodaba ha u barakeeyo intaa waxaa noogu eg ardaydii gashay kaalimaha hore hadday tahay dhanka waxbarashada iyo hadday tahay akhlaaqdaba wajazaakum allahu khayran dhammaan dadkii ka soo qaybgalay xafladda waan u mahad celinaynaa hadday yihiin culummo hadday yihiin iyo mas-uuliyiin arday macallimiin iyo jumhuurta qeybayda kala duwan waan u mahad celinaynaa waxaa leenaha jazaakum allahu khayran ilaahi subxaanahu wa tacaala miisaankiina xasanaadka adi kugu daro in sha allah taala intaa ayay noogu eg tahay wajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu munaasabadii lagu sagootaynayay ardada ka qalin jibishay macadu sharaaca litacliim alcaali ayaa ku soo dhammaatay jawi xasiloon waxaana dhammaan ardadii la guddoonsiiyey shahaadooyinka dubloomaha sare waxaana ay awood u leeyihiin inay iska diiwaangeliyaan jaamacadaha islaamiga ah ee lagu daraaseeyo culuumta sharciga ah
أنت أخينا أنا الإخاء أنا حبل به اعتصمت له النوادي وكنا خير معطينا
warkii oo dhegaystayaal idinkaga imaanayay idaacadda alfurqaan saaka waa naga intaa cid buu dhaafana radio alfurqaan dot com ayay ka heli doonaan insha allah